إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan saakay qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah khasaare ayaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland kadib markii lagu beegsaday deegaan hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada baay shabeellaha hoose iyo sidoo kale jubbooyinka askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ayaa qof shacab ah u dilay shan kun shilin soomaali ah uu ka dhacaya darteed xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay damaca abey axmed ee ku aadan dekedda saylac ee dalka soomaaliya waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa ka hadlay ciidamada uu dhowaan xasan sheekh ka soo celiyay dalka eritrea wasiirka difaaca kenya ayaa socdaal qarsoodi ah ku yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowr u qabatay guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaanka caad oo ka tirsan wilaayadaas dad kenyaan ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا warkii oo faahfaahsan khasaare ayaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland kadib markii lagu beegsaday deegaan hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wararkanaga soo gaaraya deegaanka singaleer ee duleedka magaalada kismaayo islamarkaana u dhow magaalada buulagaduud ayaa ku waramaya in ciidamada mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen fariisin ay ku lahaayeen askarta jubbaland deegaankaas weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay afar askari dhanka kale ciidamada mujaahidiinta xalay waxay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen maayafuulka ee magaalada baydhabo iyo sidoo kale ban khiyaano dhanka iyo shabeellaha hoosena ciidamada mujaahidiinta xalay waxay dagaal ku qaadeen xero ciidamada kasoo duulay dalka uganda ay ku leeyihiin magaalada janaale sidoo kale isla gobolkaas waxay mujaahidiinta xalay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalk ay kaga sugan yihiin buundada deegaanka sabiid oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada afgooye askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ayaa qof shacab ah u dilay shan kun shilin soomaali ah oo ka dhacaya darteed cabdifataax faarax diiriya ayaa faahfaahinaya magaciisu waa najiib maxamed xuseen waa labaatan iyo shan jir ka tegay saddex caruur ah wuxuu ku shaqaysan jiray gaarigacan oo uu ku iibin jiray rooti askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa isagoo jooga deegaanka garas baaley ee duleedka muqdisho ka dalbaday shan kun oo shilin soomaali ah najiib ayaa askariga ka codsaday inuu wax yar sugo inta uu rooti u gadmayo isla markii askarigii ayaa xanaaqay bartii ayuuna ku toogtay ehelada wiilkan ayaa saxaafadda u sheegay in xaqdaro loo dilay wiilkooda wiilkay shan kunaa loo dilay oo wax uu galabsanin oo ilmihiisa saddex caruur iyo xaamilo oo gabarhoo ka tagay wiilkii rooti oo ka ganacsanayay hal maqribkiyaa meesha la dhigay marka waxbaa cadaaladi tabaryartiisa habartaan la dhashtay wiil labaatan jir ahaa layga laqmiyey saddex cunugoo yar yaroo ismadhaantuu iiga tagay dad wax kama galabsanin weligiis dowlad mana qanin dhina oo dowladda sheegta magaceedaa ku dilay shan kun silin soomaaliya lagu dira nin iska xamaalanaayu ahay haddaa xasan sheekh maxamuudow madaxweyne tahay cadaaladaan kaa rabnaa wiilkeyga cadaalad inuu ii helo meedkiis waa ii xaraysan yahay aniga anoona cadaalad u helin oo maxkamadda laysoo saaray ninkii diiday inaa u duuga diyaar uma ihi islaamnimo haddaa jirto muslimnimo jirto wiilkeyga cadaalada u baahanahay najiib maxamed xuseen xaqdaraha lagu dilay shan kun silin soomaaliya lagu dilay saddex cunug oo yar yar oo tan waxba wadaay iska tagay oo rooti u gaday rooti yaa xidigna ma jareena jagana ma jareena rootow ilmiis u soo gadaayo caana iyo cabaad ugu soo gadaayo dhibkii oo hadda os cunugaas magaayo waa ugu soo darsamay adeerada wiilka ayaa dhankooda ka hadlay dhacdadan waa wax aniga ilaa hadda caqligeenna ka weyn haddana ninkii markuu u jawaabay waxaan maxaa haddaan imid intaan wax ka gadanay waxyar isug haddana in xabad uu ku dhufto waa waxyaaba hadda bini'aadanimada ka fog waaye waxaan doonaynaa in aan helno cadaalad wiilkeenna si gardaro ahaa lagu dilay wiilkeenna ninkii dilay isagoo la og yahay aa hadda awil la soo xirin aan wili gacan lagu haynin cunugan hadda dii la dilay ciidan ninka dil waa nin ciidan ah nin oo iska socda ma dilin maleeshiya ma dilin ninkaas ciidanka wuxuu u tirsanyaa dowladda dowladda waxaa laga rabaa markaa ururkiis ka tirsanayo waa la yaqaanaa ninkaas in gacanta lagu dhigo saasaa loo baahan yahay dadkiisa iyo dowladda iyo ciidanka iyo madaxda dhammaantood waxaan u sheegaynaa inaan dhibanaq nahay dadka aada u tiiraysan yahay maanta war badan ma ka gaarno ninkii meedkii waa noo yaalaa farinjeerow ku jiraa mana duugeyno ilaa ninkan cadaalad uu ka helo ciidamada dowladda federaalka ayaa si joogta ah u dila shacabka muqdisho iyadoo xasan sheekh mar walba uu ku qudbeeyo inay bulshada horumarkeeda ka shaqaynayaan
xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay damaca abey axmed ee ku aadan dekada saylac ee dalka soomaaliya cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin oo looga fal celinayo warkii itoobiya ee ahaa in ay doonayso inay la wareegto dekada qadiimiga ah ee magaalada saylac ayaa waxaa ciwaan looga dhigay damaca abey axmed ee qabsashada xeebaha soomaaliya war-saxaafadeedka oo ku taariikhaysan saddexda rabiicu taani kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga geesta kalena ku beegan sideed iyo tobanka oktoobar laba kun saddex iyo labaatan ayaa waxaa lagu yidhi asiga oo dib u soo noolaynaya cadaawada taariikhiga ah iyo midda diineed ee kala dhexaysa muslimiinta bariga afrika wuxuu abey axmed uu mar kale si aan gabasho lahayn u muujiyey damiciisa isballaarinta ah ee ku aadan in uu ku lugufadsado dhul hor leh oo soomaaliyeed war-saxaafadeedka xarakada shabaabul mujaahidiin sidoo kale waxaa lagu yidhi khudbad uu dhowaan u jeediyey siyaasiyiinta dalka itoobiya waxauu abey axmed sharaxaad uga bixiyey qorshayaasha siliibiyiinta iyo uhanqaltaagga ay ugu jiraan inay qabsadaan soomaaliya si ay uga faa'iidaystaan dekedaha dalka fursad dhaqaalan ah ay ugu abuuraan siliibiyiinta itoobiyaanka ah ee aan wax bad ah lahayn boqoradii soo maray xabashida laga soo bilaabo maamulkii solomon ilaa iyo mingisto ilaa iyo lagu keeno midka maanta hogaaminaya ee abey axmed waxay nasaarada itoobiya bannaanka la taagnayd siyaasadooda soo jireenka ah ee ku aadan qabsashada soomaaliya gurashada khayraadka waddanka iyo gabodfalka ka dhanka ah dadka soomaaliyeed ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin waxaanuu intaa ku daray war-saxaafadeedku sanadkii kun sideed boqol sagaashan iyo kowdii warqada uu dowladaha reer galbeedka saliibiyiintaha u diray waxa uu miniliqii labaade ee xukumayay itoobiya ku yidhi xuduudeennu waxay gaarsiisnayd ilaa iyo badda waxaan weynay awood aan ku difaacanno sidoo kalena wax gurmad ah kama aanaan helin awoodda kirishtaanka ah taas waxa ay keentay in xaduudyaheennii dhanka xeebaha ay gacanta u galaan muslimiinta hadda xilligan kuma tala jirno in aan awood ku soo ceshanno xaduudaheennii badda balse waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa in ay awoodda kirishtaanku noo soo celi doonaan xeebaheenna war-saxaafadeedka xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka soo saartay damaca itoobiya ee ay badda soomaaliya inay kula wareegto ku doonayso islamarkaana ay dekadaha ku maamulato waxaa sidoo kale lagu yidhi cadaawadan taariikhiga ah iyo kuwa la midka ahi waa waxa uu salka ku hayo hadalka ka soo yeeray abey axmed xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay muujisay sida ay uga didsan tahay islamarkaasina uga soo horjeedo damaca itoobiya waxaanay tiri iyadoo laga jawaabayo hadalka ka soo yeeray abey axmed oo aan kor ku soo xusnay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay guud ahaanba dadka muslimiinta ee ku nool bariga afrika gaar ahaana dadka soomaaliyeed ugu baaqaysaa in ay maal iyo murq wixii ay leeyihiin isugu geeyaan la dagaalanka nasaarada itoobiya kana hortagaan damacyada isballaarinta ah ee ka guuxaya maanka xabashida intaasi kadib xarakada shabaabul mujaahidiin waxay soo hadal qaaday maamulada shisheeyuhu soomaaliya uu ka dhisay waxayna tidhi muslimiinta ku nool soomaaliya waa inaysan marnaba wanaag ka sugin maamulada riddada ah ee diintooda sharaftooda iyo dhulkooda ka iibsaday saliibiyiinta u gogol xaaraya hormuudna ka ah in ay xabashidu qabsato bariga afrika sidoo kale xarakada shabaabul mujaahidiin waxay tidhi madaxda murtadiintu waa kuwii hore itoobiya ugu wareejiyey qaar ka mid ah dekadaha muhiimka ah ee soomaaliya haddana u hanqaltaagaya inay iibsadaan intii soo hartay xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay caddaysay inay kasoo horjeedo in itoobiya haba yaraatee waxbad soomaaliyeed ah ay la wareegto amaba ay maamusho waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay ku tiri xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si cad oo aan gabasho lahayn u diidaysaa qorsho weliba oo lagu doonayo in itoobiya loogu sharciyeeyo taaka ka mid ah xeebaha dhulka soomaaliya jihaadkii ay awoowayaashan la galeen xabashida sida imaam axmed gurey sheekh xasan barsane iyo sayid maxamed cabdulla xasan ayaa ahaa midkii hor istaagay in itoobiya ay xaqiijiso ahdaaftii ay ka lahayd geeska afrika war-saxaafadeedka sidoo kale waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay allah idamkiis ku taagnaa doontaa dhabbahaas iyada oo la dagaalamaysa saliibiyiinta etoobiya kana difaacaysa diinta dalka sharafka iyo hantida dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah weliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa ka hadlay ciidamo uu dhowaan xasan sheekh ka soo celiyay dalka eritrea maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf kaba ku tukaday oo waraysi laba qayb ka kooban siiyey warbaahinta alfurqaan ayaa qaybta labaad waraysiga kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay ciidamada uu dhowaan xasan sheekh ka soo celiyey dalka eritrea waaliga ayaa sheegay ciidamadan inay haystaan fursad ka duwan tan ay heli kareen ciidamada iyaga ka horeeyey oo wax dhintay wax baxsaday iyo kuwo isdhiibay uu masiirkooda ku dambeeyey maanta waxaa la idiin keenay in dabka la idinku shubo fursad baad haysataan ee dib ha u soo laabanin ah ayuu ku yidhi kaba ku tukade waraysiga uu siiyey warbaahinta alfurqaan waxa uu kaba ku tukade ka hadlay haddii aysan baaqaasi dhegdalaq u siinin waxa ay la kulmi karaan ciidamadan ee ku sugaya furumaha dagaalka isagoo geeska kale la dardaarmay waalidka carruurta ah oo muddo sannado ah la ilmaynayay in dib loogu soo celiyo carruurtooda tadaati maadiin oo rabbilkacb allaha cerkeed dhulka suubiyaan ku dhaartay tii hore waa inay noqonayso wax mogtahay lagu ilaabat midda idinku dhacdo waalidkoodana waxaan leeyahay war waataad budaaharaadayseen ood qayladhaamayseen oo aad lahaydeen ilmaha yaa la qad ilmihii yaa la waxeeyey ilmihii yaa nala ka xaday ilmihii yaa nala ka xoogay war ilmihiina gacantiinay ku jiraan maanta gacantiina ku qabsadha adinkuna waxaad weydiisay nimankii la soo diray ilmihii lasoo dirayo eritrea laga keenay waalidkood habrihii dhalay odaashada kuwii xmaan ku le'day weydiiya midda kale weydiiya kuwii inta isu soo kaaya dhiibay meeshaan ugu geyno gacanta ugu sanibla weydiiya war ilmihiina annagu ma rabno hawl ka badanaa noo taal ilmahaas kuwii nacashada wuxuu la hadlay xasan sheekh oo muddo sanad ah ku ilka beelay dagaalka uu ku cilaamiyey mujaahidiinta ah ugu dambayntiina isagoo aan tala gacanta ku haynin ku soo guryo noqday villa soomaaliya waxa aad wadiin xasanoo waxba kaaga soo bixi maayaan isu naqo waxaan ku leeyahay ilaahay shaari baad daysatay iyo tuur cerrahood daysatay ilahay waxba uga qaadi weyse wallahi adan waxba uga qaadayn kuwaas maraykan diyaaraddiisaad waxba uga qaadi weyse waxaas waxba ma qabtaan madaxweynenimaduna been waaye madaxweynenimo jarta ma aha waa nin ashaada la dirir ah oo afar sano diinta la dirira sideedaba cabdulaahi yuusuf waa lagu bilaabay shariif sheekh axmedaa lagu xijiyey adaa lagu xijiyey farmaajaa lagu xijiyey weliga shabaab la dirir shaqo aan ahayn in soomaali la hormarsho ma joogto yaa shabaab la dirira ashaada la dirirnimo waaye haddaad marka wax qaba weyse oo si kasta yeesha maraykan waa kuu jeedaa inaad wax kasta dagaalka waa kugula jiraan meeshaasaana tabar ku dhigtay iyaguna waa u jeedaan waxaad tidhahdaa markaa niman yago kiskusbi intaasaa noogu dhammaato beriga waa ku dhihi kara shalay haddaan ku yidhahdo waa layla yaabi lahay shalay markaad boodoobaysa ood indhaha caddayaysa oo shabaab biyaa ka guray alleed waa malay biya ka guray haddaan hadda intaan ku yidhahdo dadku waxay dhihi lahayeen aniga mawaalagaa lay dhihi lahay laakiin beriga waxaan joogaa meelaan kaa waco waa isu soo garin sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday ayaa ugu dambayntii fariin u diray shacabka soomaaliyeed oo shisheeyo kala duwan ay isku soo bahaysteen in la baabi'iyo oo jiritaankooda meesha laga saaro soomaaliyey waxaan leeyahay dantiidna garta soomaaliyey ha u dagaalamina ninka ku qabsanahay soomaaliyey doqonnimadaasnala kuma yaqaan akhiiran walaa tattabicuu ahwaa'a qawmin walaa tattabicuu soomaaliyey ha raacina ahwaa'a qawmin gaala hawadeed qad dalluu min qablu horay u dhuntay wa adalluu katiiraa dad badanna dhunshay wa dalluu can sawaa'i sabiili waddadii toosnaada ka leexday ka leexdho oo ha raacina ilaahay leed war taladaas qaadha taladaasu tala shabaab maa talakooba ku dukada maa war waa tala ilaahay waxaa isa soo taraya baaqa iyo fariimaha loo jeedinayo ciidamadii dhowaan laga soo celiyey dalka eritrea ee laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee muqdisho kuwaas oo xasan sheekh uu sheegay inay haystaan muddo bil ah oo ehladooda ay dib ugu laabtaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gobollada dhexe ku soo afjartay kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda ee lagu soo tababaray dalka eritrea kuwaasi oo dowladda ay u arkaysay ciidamo aad u tababaran oo ka caawin kara in dagaalka ay kaga guulaysato mujaahidiinta al-shabaab wasiirka difaaca kenya ayaa socdaal qarsoodi ah ku yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa faahfaahinaya maxamed amiin
maalintii shalay waxaa mar qoraal laga war helay wasiirka gaashaandhigga dowladda kenya aadan barre ducaale iyo saraakiil ka tirsan ciidamadiisa kuwaasi oo ay soo dhoweeyeen madax ka tirsan dowladda federaalka wafdigan oo uu socdaalkoodu ahaa mid aan horey loo sii shaacinin ayaa waxa ay yimaadeen xilli ay xukuumadda nairobi xasuuq shacbi ka geysatay toddobaadyadii dhowaa gobollada gado iyo jubbooyinka ducaale iyo wafdiga la socday ayaa kulamo la qaatay saraakiisha ugu sarraysa dowladda federaalka sida xamse cabdi barre iyo xasan sheekh labada dhinac ayaa yeeshay kulamo albaabada u xiran yihiin saxaafadduna ay dibadjoog ka ahayd waxaase la aaminsan yahay in ay ka wada hadleen la dagaalanka waxa ay ugu yeereen argagixisada oo loola jeedo muslimiinta kulamo kadib waxaa xaflad loo sameeyey wasiirka difaaca kenya wuxuuna jeediyey hadal kaftan u muuqday oo uu niyadda ugu dhisayay dowladda federaalka kaasi oo u muuqday in laga dalbaday jeedintiisa dowladda federaalka ayaa sheegtay in aadan barre ducaale uu soo gaarsiiyey agabyo ciidan oo ah gaadiid gaashaaman labistoota ah iyo waxyaabo la mid ah sidoo kale waxa uu wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka sheegay in kenya ay qaaday ciidamada dowladda federaalka ugu dhaawacmay dagaalada kuwaasi oo ay ka mid yihiin qaar ay dhiig-la-aan haysay oo uu xasan sheekh dhiig u yaboohay toddobaadkii lasoo dhaafay dowladda kenya oo ka mid ah isbahaysiga atmis ee duulaanka ku jooga dalka ayaa bishii lasoo dhaafay sheegtay in kumanaan ka tirsan ciidankeeda ay kala bixi doonto soomaaliya dhammaadka sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka xasan sheekh ayaa la sheegay in markii uu dhuuso mareeb ka soo laabtay uu taleefanno u diray madaxda kenya iyo uganda isagoo ka dalbanaya inay garab siiyaan wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa dowr u qabatay guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaanka caad oo ka tirsan wilaayadaas muxsin xasan ayaa inoo haya dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka caad ee wilaayada islaamiga mudug ayaa waxaa loo qabtay dowra diini ah oo socotay muddo saddex maalmood ah dowradan oo uu qabtay maktabka dacwada wilaayada ayaa waxaa ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka waxaana lagu qaatay mawaadiic kala duwan oo muhiim ah gabagabada dowrada ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay oo iskugu jiray waxgarad nabaddoonno iyo dumarka ku dhaqan deegaanka caad ee wilaayada mudug ugu horreyntii dadkii ka hadlay goobtii dowrada lagu soo gebagabeeyey ayaa sheegay mawaadiicda ay dowrada ku saabsaneed iyo waxay ka faa'iideen bismillaah dowro ayaan qaadanay la yiraa isimkeeda muscab bin cumayr dowradaasi waxa weye waxyaalo badan oo faa'iida ayay macnaha ay koobsanaysay waxyaalahaas waxaa ka mid ahaa macaasida qofka dhibaatada u leedahay iyo hoos u dhigidda ay hoos u dhigto qofku hadduu macaasida ee ambadsado dadnimadiisa ama diintiisa ay hoos u dhigto arrinkaas waa laga hadlay aadana loogu baahnaa in macaasida dadku ka sikado wixii ilaahay lagu caasinayo rasuulka lagu caasinayo diinta lagu caasinayo in macnaha uu ka dheeraado qofku aad ay ugu fiican tahay shakhsiyadiisa ama naftiisa ayay ugu fiican ama diintiisaba midaas aad baa looga hadlay dadku waan u baahnaayeen midda kale waxa weeye waxaa laga hadlay munaafaqnimada iyo dhibkay leedahay qofka inuu nifaaqa ka sikado oo wixii macnaha sidoo kale diintiisa ama ballankiisa ama ammaanadiisa wuxuu dhibaya inuu ka sikado anigoo ka mid ah gabdhaha ku nool deegaanka caad loo qabtay dowradan maanta waxay ahayd dowro barakaysan ismu dowra dowrada magaceeda waxaa la yidhaahdaa muscab bin cumayr waxaa loogu magacdaray daacigii weynaay oo islaamka shicaaru dowra dowrada shicaarkeeduna wuxuu ahaa ixdaruu ka digtoonaada min kaydi acdaa ilaah ilaahay cadowgiisa dhagarta uu maleegayo mawaadicu dowra dowrada mawaadicda ay ka hadlaysay waxay ahayd aathaarulmacaasi macaasida iyo raadadka ay ku reebto qofka la yimaado deegaan ahaan iyo nafsad ahaanba labo waxay kaloo ahayd mawaadicda ka hadlayday mafhuumu nifaaq nifaaqa in la fahmo iyo macnaha waxyaabaha munaafaqnimada keeno saddex waxay ka hadlaydo saddexaad qabiilnimada macnaha qofku inuu qabaliyadda uu diin ka dhigto macnaha qabiil kaliya uu dhaqankiisa dhan ka dhigo oo qabiil dadka ku xiriiriyo xumaanta ay leedahay oo diinta islaamku ay ku tilmaamtay afar alwalaa walbaraa alwalaa iyo walbaraa in laga helo qofka muslimka dadka oo walahiisa siinayo oo jeclaanayo iyo dadka oo baraa'ada ka qaadanayo oo nacayo ilaahay dartiis ku nacayo intaas ayay ka hadlaysay muddada ay socoto dowradan waxay ahayd saddex maalmood ayay noo socotay sidoo kale nabadoon cabdiqaadir geney oo ka mid ah dadkii goobta ka hadlay dowradana ka faa'iidaystay ayaa yidhi walaayada islaamiga ah ee noo keentay dowro dowladaasoo socotay saddex maalmood lama koobi karo wax biniaadan maskax ku koobi karo ma ahan waxay naga anfacday waxyaalahaan la koobi karin waxaa annaga noogu aad iyo aad noo saameeyey oo aan maskaxdeenna aad iyo aad ugu soo laalaabatay oo aan hadda aan ilaa iyo hadda aan leenahay ayaa noogu celiya mar labaad waxaa noogu daraay munaafiqiinta qaabkooda iyo dhaqankooda iyo sifaadkooda wallaahi aad bay noo cajabgeliyeen haddaan nahay dadka deegaanka inay xilligii nabiga jireen inay hadda jiraan ayagoo intii hadda nabiga waxyaaba soo degaya hadda ayaga waxay soo degeen iska dhooban yihiin waxyaalaha alla ka yidhi iyo waxa nabigu ka yidhiba waana laku dul aqriyey waxaan ka daawownay mariidkii iyo bugtadii naga hayey munaafiqiinta waana naqaan hadda meeshay naga xigaan iyo dadkay yihiin waa ka naqaanaa qaar ka mid ah dadkii dowladda qaatay kana hadlay gebagabada dowladda ayaa codsaday dowraadka caynkan oo kale ah in loo soo celceliyo mar waliba ayagoona u duceeyey raggii soo qabanqaabiyey inay qabsoonto dowladda iyo guud ahaan muslimiinta ugu dambeyntii waxaa wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka si dardar leh oga socda dowraadka noocan oo kale ah oo sare loogu qaadayo aqoonta guud ee bulshada looguna bidhaaminayo axkaamta diintooda islaamka mar dhow ayayna ahayd markii uu mas-uul ka tirsan dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxqabadkan ku eedeeyey warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon dad kenyaan ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya shilkan oo ka dhacay wadada weyn ee isku xirta magaalooyinka nairobi iyo mombasa ee dalka kenya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan shan ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca baska ah iyo mid cagaf cagaf ah oo marayay wadada weyn ee isku xirta caasimada kenya iyo magaalada mombasa magaalada nairobi ee caasimada kenya ayuu ka soo baxay gaariga baska ah wuxuuna kusii jeeday magaalada mombasa wuxuuna silama filaan ah ugu dhacay gaariga cagafcagafta ah taasi oo sababtay in goobta ay ku geeriyoodaan shan ruux warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa